allah u naxariistee waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey xabaalaha waqooyiga magaalada hargeysa ee baqiic madaxweynihii afraad ee somalilan marxuum axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo dhowaan ku geeriyooday gurigiisa magaalada hargeysa aaskan qaran waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro siyaasiyiinta ururada iyo xisbiyada somalilan wafduud ballaadhan oo ka socotay dowladda federaalka etoobiya iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo uu horkacayo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada dalka etoobiya haya ee barwaaqo mudane aadan faarax ibraahim waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar cagjar waxaa sidoo kale iyaguna soo qayb galay aaskan xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan baarlamaanka iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa sidoo kale ka qayb galay culima awdiin madax dhaqameed siyaasiyiin ganacsato iyo qaybaha bulshada ee kala duwan oo halkaasi loogu duceeyey allaha u naxariistee salaadii lagu tukaday meydka axmed maxamed maxamuud siilaanyo suldaan xasan suldaan cabdilaahi ayaa sifeeyey shakhsiyaddii marxuum siilaanyo
ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo meyd maxamed allah ku xiriiriyo meer beeraha shannada ka mida allah ku casuumo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo innagana sabigiiba sadaqaalaha inaga siiyo waynu arkaynaa maanta in mandaqadda geeska afrika ilaa meel walba looga yimid ergadiisa waynu arkaynaa taariikhda madaxweynaheena hore axmed siilaayo waa taariikh badweynah haddaan wax ka taataabto noloshiisa wuxuu kusoo dhamaystay halgan halgan buu kusoo dhamaystay noloshiisa wuxuu ilaahay hibo u siiyey isku haynta ummadda iyo hoggaaminta ummadda wuxuu ahaa hoggaamiye ku suntan runsheeg xaqiiqada ku dhisan mar kasta oo waaqica mar kasta ka turjumaya dhegaysta talada ummadda isku wada saqiir oo kabiir go-aan qaadasho adag leh go-aan qaadasho adag buu lahaa siyaasi cabdilaahi maxamed ducaale oo muddo dheer ay soo wada shaqaynayeen ayaa isaguna ku tilmaamay shakhsiyaddii axmed siilaanyo mid xariirah isla markaana howlkar ahaa oo cilmigiisa iyo shakhsiyaddiisaba uga faa'iideeyey shacabkiisa
mujaahid mujaahid buu ahaa waa raggii dalka kan xoreeyey wax badan baanu anagu isla soo maray meelo badan baanu isla soo maray wax wanaagsan waxaan ahayn kuma arag ninkaas intii uu noolaa intuu shaqaynayey naftiisa iyo cilmigiisa iyo aqoontiisa wuxuu u huray inuu dalkan kan sidii loo xorayn lahaa isagoo nolol caqiibada haysta ayuu xamili waayo ka tegey sidii dadka kale oo badan mujaahidiintii kale oo kale rag iyo dumarba khadar maxamed cakuule v o a hargeysa